maayarka degmada ceel afweyne ayaa xariga ka jaray maktabada dadweynaha ceel afweyne oo markii ugu horeysaba laga hirgeliyey ceel afweyne islamarkaana siiska waxuqabso ah ayay u dhiseen kuna qaalabiyeen dhalinyaro u dhalatay ceel afweyne munaasabada xarigjarka ayaa waxaa ka qayb galay maamulka degmada xildhibaanada golaha deegaanka aqoon-yahano iyo marti sharaf kaleeto oo lagu casuumeeya warana qaar ka mid a dhalinyaradii sameeyey maktabaddan ayaa ka warbixiyey marxaladiha ay soo martay dhismaha maktabadana
inaan joogno xarika jarka maktabadda dadweynaha degmada celifeyn maktabadtaasoo aan ugu talagalay in dadka degmadu iyo ardayda degmadu ay ka faa'iisto ay wax ku akhristo dhabtii waxaan aada ugu mahad celinaynaa cid walba oo naga garabsiisay in maktabadani ay noqoto maktabad dadweyne oo bulshada u adeegta waxaan si gaara ugu mahad celinaynaa cid kasta oo wax nagu soo dhowaanad garaysay ciddii bugaag nagu caawisay ciddii kale ee garibtaa kale noo samaysay iyo sidoo kale waxaan u mahadnaqaynaa dadkii kale ee isna caawiyey sidoo kale golaha deegaanka iyaguna gacan ama dowladda hoose degmada elfin iyaduna gacanta ugu weyn meesha ka geysatay iminkana ay hoos tegi doonto oo dowladda hoose gacanta ku hayn doonto markaa waxaan leeyahay reer elfin
tagaa waxbarashooyinka meelaha ugu qiimaha sarreysa ugu qiimaha dhaadheer waxaan leenahay heer ceelafweynow xasuusteennii wanaagsanayd ee waxbarashada ku salaysnayd ee ku saabsanayd aqoonta iyo magacii wanaagsanaa aynu ku soo celin oo ku maydhno tobankii sane ee xasuus xumada ahaa qiimaha weyn aynoo muujinaysa ah wacyigeenna iyo fahamkeenna iyo garaadkeennana wuu korinayaa jaaniskii aynu meeqaaxiyaha shaaha kaga fikr degmadu ay yeelanayso librari ay yeelanayso akhriskana qof kastaaba uu u baahan yahay mid jaamacad dhammeeyey mid iminka iskuul ku jira qof aan u baahnayn akhris ma jiro markaa bulshada waxaanu leenahay ha laga faa'iidaysto waaga cusub ee magaalada u bariyey ee horumarkaa ugu dambeyna guddoomiyaha degmada ceel afweyn maxamed aadan digaale ayaa sidoo kale sheegay inuu ku faraxsan yahay in bulshada degmada ceel afweyn ay samaystaan maktabad wuxuuna sheegay in ka maamul ahaana ay garab taagan yihiin
ayuunbuu qofku aqoon leeyay maaha inaad jaamacad ka soo baxday maaha inaad dugsi sare ka baxday maaha inaad b h d tahay maaha inaad tahay master maaha inaad digrii tahay laakiinse qof waliba inta uu akhriyo ayuunbuu aqoon leeyay qofna qofka uu ka akhris badan yahay wuu ka aqoon badan yahay qofkuna waxa weeyaan aqoonta uu barto waa gacan ku hayn haddaadan akhriyin oo aqoonta aad baratay aadan akhriyin oo kadabatag samaynin dee waxa weeyaan waxba kuma anfacayso marka waxaan rajaynaynaa cid kasta oo aqoon-yahana oo halkan ku sugan celaf weyn degmada ku sugan oo ay ardayda dugsiyada sare ugu horreeyaan oo ay kuwa jaacadaha ka soo baxay ee jooga ay ugu horreeyaan oo cid kasta oo aqoon-yahanu celafin ku sugan waa inay maktabaddan camiraan marka ugu horreysay oo maktabad noocan oo ah laga hirgeliyay degmada celafweyn taasi oo baahi weyn u qabeen bulshada degmada